inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun maxamed aadan cabdiile samuri waa sax waa geeriyooday oo caawo geeriyooday shan saac habeennimo markii annaga noo ahayd ilaahay ha u naxariisto sanadii farduusan ilaahay ha ka waraabiyo waa sax waa dhigtay sidee idinku soo gaartay geeridiisa sidee ku maqashay wallaahi waxa waaye aniga xamar baan isla degannahay anna exsioraan deganahay waa taqaana exsior iyo isagana gegli buu degan yahay mount sinai marka dee waxa waaye wiilow abtuu yahay oo gitaariiste anaga noo ah fanaaniinteeni waa beri kamid ah isagana oo awa express layidhaha ayaa gurigiisa uu ku nool yahay marka dee isagaa noo soo sheegay oo waa xaqiiqo waa wax saxa oo dhab ah waa gartay maxaad markaa nagala wadaagi kartaa allahu naxariiste shamuuri iyo wallaahi xaaladihii uu ku sugnaa muddooyinka u dambeeyey magaalada muqdisho wallahi waa iska xanuunsanaa muddooyinkii ugu dambeysay oo indhaha aada looga hayay masaajid buu isaga aruuray oo masaajid buu macnaha iyo guriga u dhexayn jiray meel kale sooma aadan jirna shamuuri maalmahan dambe iyo muddooyinkan dambe sanooyinkan dambe saddex sano meelahaas waa dhantaas goorma adiga suukin dambaysa aragti ahaan aragti ahaan waxaa isku hay dambeysay adiga dhowr bilood ka hor ayaa isku hay dambeysay guriga ma soo baxo fankii waa waa joojiyey oo toobada ilaahay oo xaggaas u leexday marka masaajidka iyo guriga guriga seexanaya oo ku noolaa iyo masaajidka u dhow ayaa ayaa intaas ugu dhexayn jiray xaafadda fiyooraha oo fanaaniinta inta badan ay degan yihiin ma soo booqan jira muddooyinka u dambeysay maya maya maya maya ma imaan jirin guriga uu degan yahay iyo masaajid u dhow oo dhibri ku yaala intaasuu udhexeeyay bes muddo dheeraad kollay soo wada shaqayseen fanaaniintii hore aad isla ahaydeen waa beri baad ka wada tirsanaydeen maxaa dadka heesihiisa uun maqlay ee aan aqoon shaksiyan ee aan la shaqayn aada uga sheegi lahayd wallaahi shamuuri ma- maxamed aadan samuuri fanaan weyn oo caanuu ahaa bulshada soomaaliyeed ay jecel yihiin aniga iskulood baan ahayn toddobaatan iyo sagaalkii ayaa marna la wada qoray qobolada qaranka waa beri iskulood baan ahayn maxamed aadan samuuri ilaa intaasna waa beri baan ka wada tirsanayn oo ilaa hadda aan ka wada tirsannahay waa fanaan weyn oo la yaqaan oo caan ah oo riwaayado badan dalka kasoo dhigay cod macaanaa dabeecad wanaagsanaa oo musician ahaa oo fanka dadka lafdabar ku ah ayuu ahaa waa beri waa gartay hawlihii idin dhex maray maxaa ka xasuusataa oo dadka aad u sheegi lahayd riwaayadihii aawo riwaayadihii shabaale axmediya cabdigaashaan uu sameeyey riwaayadii yaa u wanqalay waktiga riwaayado badanuu ku jiray riwaayadii macnaha adduunka ku jiray oo macnaha kari sameeyey riwaayadii wuu waa beri ka dhigay waa fara badnaayeen waxaana kasii badan heesaha uu macnaha qabtay oo macnaha oo shacayrka ah wadanka ah kabalka garaaca naxamiista ah heesaa cod macaana wax la- fan buuxuu ahaa fan buuxa
qoyskaad la xiriirtay sidaad sheegtay wiiluu abti u yahay hobolladana ka tirsan oo kataariista oo idin- oo idinla shaqeeya ha ha ha ha ha ha ha marka baan ka xaqiijiyey oo guri oo meydka guriga uu yaallo hadda uu yarkii lahaa oo abtigu ahaa maxaa qorshuhu yahay marka xaggee lagu aasaya haddii lahayd wallaahi beritaan hadda waxaan rabnaa iscaawo ilaa intii waaga ka baryayo inaan macnaha awaanshube aan waco maamulka waa berina aan waco aan intaan katashanna berinti subaxii aroortii waaga markuu beriyo halkaan ku aasi lahayn inaan ka tashanaan doonaynaa insha allah xaasiyo caruur ma laha gabar baan ku ogaa gabarow dhalaan ogaa hadda markaan dambe xaas hadda ma lahayn laakiin xaas walaa gabarow dhashay laakiin hadda xaas ma lahayn markaan dambe waa nin iska xanuunsan oo ahaa oo masaajidkaas iyo guriga udhexeeya oo fankiina meel buu iska tiiriyey waa garta markaa Waa kham- noqotay.
markaa khamiistana la aasayaa ha beriyo khamiisa ayaa la aasaya insha allah hadda si ilaahay ka dhigo